bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin kusoo dhowaada warka raadiyo wardheer waana maalin talaada ah taariikhdu ay ku hastaysan tahay saddex iyo tobanka bisha juun sannadda labada kun toddoba-iyo tobanka qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda ay ka go-an tahay inay wax uqabain ay wax ka qabanayso muwaadiniinta soomaaliyeed ee maalin waliba ay joogtada u noqotay falalka tahriibka iyo dhibaatooyinka kala duwan dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ka duulayso muhiimadda wargelinta shacabka mar waliba si ay xaaladda ula socdo ayay dowladdu waxa ay baaq u diraysaa shacabka ee shacabka ku dhibaatoonaya tahriibka si loo yareeyo khasaaraha shacabka inta badani ka soo gaaro wasaaradda arrimaha bulshada ayaa dhowaan sheegtay in shaqaaleyd in ay shaqaalayn doonto sanadka soo socda ku dhowaad afartan dhallinyaro soomaaliyeed si looga hortago falalka tahriibka ah ee kusii badanaya qaybo ka mida soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa samaysay guddi heer wasiir ah oo farsamo guddi heer wasiir oo farsamo ah waxna ka qaban doono arrinta tahriibka iyo sidoo loo badbaadin karo muwaadiniinta soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan ay haystaan sidoo kale dowladda federaalk waxa ay wadaa shirar wadatashi ah oo lala yeelanayo hay-adaha caalamiga ah ee ku lug leh arrimaha kana shaqeeya wadamada ay ka tahriibaan soomaalida ee sida liibiya masar iyo qaybo kaloo ka tirsan caalamka oo ay safarkooda socdaal kaga sii dhigtaan dhalinta soomaaliyeed dhinaca kalena wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa soo xiray shirkii looga arrinsanayey midaynta canshuuraha dalka oo ay muddooyinkii dambe ku lahaayeen magaalada muqdisho wasaaradda iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ayadoona wax badan laiskula soo hadal qaaday muddadii shirkaasi uu soconayey wasiirka wasaaradda ugu dambeyn shirka ka hadlay ayaa sheegay in shirku dhinacyadii ka qayb galayna ay isla garteen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay sidii loo miday lahaa canshuuraha loona kordhi lahaa daqliga dalka si ay ummadda u noqoto mid isku tiirsanaato halka inta badan soomaaliya haatan ay ku tiirsan tahay kaalmada shisheeye ra-iisul wasaaraha xukuumadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha mahadi maxamuud guuleed ayaa maanta si rasmi ah u fuuray shirka wadatashiga dib u heshiisiinta qaran xog ururinta khilaafaadka iyo xaalkooda kaasoo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa kasoo qayb galay wasiirada wasaarada arrimaha gudaha federaalk iyo sidoo kale dowladda soomaaliya qaar ka mid ah madaxda dalalka xubnaha ka ah waa ka socday maamul goboleedyada dalka odayaasha dhaqanka abwaano iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya cabdi faarax siciid juxa ayaa sheegay in shirkan uu hordhac u yahay dib u heshiisiin dhab ah oo loo sameeyo shacabka soomaaliyeed wuxuuna tilmaamay sida lagu qaaday in lagu dhaqangeli doono go-aanada lagu gaaro shirkan ka furmay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamuud guuleed qatar ayaa u mahad celiyey madaxda wasaaradda arrimaha gudaha maadaama wakhtigii loo baahnaa ay qabatay shirkan wadatashiga iyo dib u heshiisiinta dalka wuxuuna caddeeyey in wadatashigan ay qayb ka qaada ka qaadan doonto dib u soo celinta dalalka maadaama waa dib u soo celinta dadka maadaama uu yahay mid qaran sida uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa u soo jeediyey galayaasha shirkan in dib u heshiisiin dalka la gaarsiiyo maadaama si loo burburiyo shabaabka iyo waa si loo abuuro shacab u diyaarsan in ay helaan nabad iyo sidoo kale nolol shirkan ayaa maalmaha soo aadan ka socon doona magaalada muqdisho iyadoo lagu wado ugu dambeyn in xal laga gaaro dhibaatooyinka kala duwan ee inta badani soo gaara bulshada qeybaheeda kala duwan halka warkasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer warar dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan madaafiic ururka al-shabaab dagaalamayaal ka tirsan ay ku garaaceen xero ciidan oo ku taala gobolka shabeellaha ah waashay oo lagu magacaabo biya caddee waxaana la sheegayaa in madaafiicdaasi habeennimadii xalay lagu weeraray goobtaasi warar kale ayaa sheegaya in dhowr madfac oo al-shabaab ay la beegsadeen saldhigga ciidanka amisom dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay xalay saqdii dhexe ku soo baraarugeen daryanka madaafiicda ku dhacaysay deegaanada waa saldhiggaasi uu ku yaala ee ay lahaayeen ciidamada midooda afrika amisom ayadoo rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi xalay lagu qaaday saldhigga ciidamada midooda afrika amisom ay ku lahaayeen halkaasi ayadoo wararkii ugu dambeeyey laga helaya goobta ay sheegayaan in ay geysteen madaafiicdan khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dooda waa ciidanka amisom inkastoo ay jireen tiro kaloo madaafiica oo amisom ay kaga jawaabtay dhacdadaasi inkastoo wax faahfaahinaha aan laga haynin al-shabaab ayaa inta badan weeraro madaafiic iyo sidoo kale weerar toosaba ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika amisom ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta deegaanka laanta buuro ku booqday ciidamadii militariga ahaa ee dhowaan laga saaray magaalada muqdisho ciidamada halkaasi lagu diyaarinayay waxaana lagu talagalay in weerar ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada amisom ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose abaanduulaha ciidamada militariga soomaaliya cabdulaahi cali caanood ayaa wararku waxa ay sheegayaan in saraakiisha ciidamada uu u sheegay in ay isku diyaariyaan howlgal ka dhan ah al-shabaab oo dhowaan ciidamadaasi ay samay doonaan madaxweynaha soomaaliya dhowaan waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka qayb qaadan doonaan howlgalka culus ee shabaab looga saaraya qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya kaasoo soconaya inta laga soo dhammaystirayo waa inta laga soo gabagabaynayo ku-sugnaanshaha al-shabaab qaybo ka mid gudaha dalka soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo magaalada gaalkacyo waxa uu shir kaga soconayaa wasiiro ka tirsan maamulka galmudug kaasoo ujeedkiisu u yahay mid lagu xalinaya muranada inta badan ee kusoo laalaabtay gudaha gobolka mudug waxaana shirkan ka qaybgalaya wasiirka arrimaha gudaha galmudug iyo wasiirka deegaanka maamulka puntland waxaa sidoo kale qayb ka ah maamulada gobolka mudug ee labada dhinac shirkan ayaa waxaa shir hordhaca uu ka dhacay magaaladaasi kaa oo ay yeesheen labada dhinac waxaana haatan shirka uu ka soconayaa waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug labada dhinac ayaana ka wada hadlaya sidii nabad loogu soo dabaali lahaa gaalkacyo oo in badan ay ku soo laalaabteen dagaal beeleedyo u dhexeeya maamulada puntland iyo galmudug maleeshiyaad inta badan labada dhinac hoostagana dagaaladaasi ay hordhac u ahaayeen kuwaasoo muddooyinkii dambe ku dagaalamayay qaybo ka mida gudaha gobolkaasi mudug dhinacyadan ayaa lagu wadaa inay gaaraan xal kama dambeyn ah kaa oo ay gudbi doonaan madaxda maamuladaasi si xal waara looga gaaro diriir beeleedkan inta badan kusoo laalaabtay magaalada gaalkacyo warkii oo aad ka dhagaysanayseen akhyaarta qiimaha ee qadarinta mudane hawaday naga dhagaysanayo raadiyo wardheer waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur aamiin intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno ramadaanul kariim sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu